galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab khamiisa bisha diseembarna ay tahay shan sannadka labada kun iyo labaatan iyo afarta halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s magacayguna waa xasan jaamac wararka maanta waxaa ugu waaweyn xisbiyada garabka bidix ee dalka faransiiska oo ugu baaqay madaxweyne emmanuel macron inuu iscasilo premierka gobolka new south wales chris mint oo sheegay in warar sheegaya in cod loo qaadi doono in isaga loo gudbiyo hay-adda la dagaalanka musuq maasuqa ay tahay wax ceeb oo fawaaxisho ah xisbiyada garabka bidix ee dalka faransiiska ayaa dalbanaya in madaxweyne emmanuel macron uu iscasilo daqiiqada uun kadib markii dowladdiisu ay dhacday markii loo qaaday codka kalsoonida hogaamiyaha xisbiga matilda banow ayaa sheegay in codka kalsooni darrada loo qaaday dowladda ay muujinayso in gebi ahaanba siyaasadda master macron ay tahay mid baaba'day oo laga adkaaday siyaasiyiinta labada dhinac ee siyaasadda ayaa isugu tegay iyagu oo markaasi taageeray kalsooni kala noqoshada dowladdii master baniye iyadoo aqlabiyadda saddex boqol iyo soddon iyo kow cod ay haa ugu codeeyeen oo taageereen mooshinka lagu ridayay dowladda premierka gobolka new south wales chris mins ayaa sheegay in cod la sheegay in loo qaadayo in isaga loo gudbiyo hay-adda la dagaalanka musuq maasuqa ay tahay wax laga xishoodo oo ceeb ah baaritaan lagu sameynaya qorshe ay dowladdu doonaysa inay ku iibiso garoonka fardaha ee rosil racecourse loona bedelo ama laga dhisa halkaasi tobannaan kun oo guri ayaa warbixintiisa berito la sii dayn doonaa laakiin xubin ka mida guddiga soo baaraya arrintaasi ahna xildhibaanka madaxa bannaan mark laytom ayaa barta bulshada waxa uu ku qoray inay jirto caddeymo muujinaya in loo baahan yahay in loo gudbiyo hay-adda la dagaalanka musuq maasuqa taasoo ku salaysan ayuu yiri premierka shir uu yeeshay ama kulan uu yeeshay oktoobar chris mins ayaa ku tilmaamay arrintan mid ceeb ah oo aysan ahayn in la siyaasadeeyo hay-adda la dagaalanka musuq maasuqa oo markaasi loo gudbiyo warar aan markaasi sal iyo raad lahayn safiirka falastiin u jooga cambara ayaa soo dhoweeyey booska u dambeeyey ee dowladda australia ay ka qaadatay inay taageerto qaraarka qaramada midoobay ee ku baaqayay xal nabadgelyo oo loo helo colaadda bariga dhexe boqol konton iyo toddoba dal ayaa taageeray qaraarkii u dambeeyey ee golaha guud ee qaramada midoobay safiirka falastiin isaad cabdilhaadi ayaa s b s carabiga waxa uu u sheegay in halka australia ay ka taagan tahay arrintan ay muujinayso ama ka turjumayso garowshiyaha sii kordhaya ee ah xuquuqda ay dadka falastiiniyiintaahu leeyihiin master cabdilbaadi ayaa s b s carabiga wuxuu u sheegay inay in la gaaray waqtigii beesha caalamku ay aqoonsan lahayd dowlad ama dal ay falastiiniyiintu leeyihiin khasnajiga federaalka ee dalkan australia jim chalmers ayaa sheegay inay jirto khatar ah in dowladda federaalka looga adkaado doorashada soo socota iyadoo hal muddo xileed uun markaasi xafiiska joogtay qirashada jim chalmers ayaa imanaysa uun maalin kadib markii lasii daayay tirakoob muujinaya in dhaqaalaha ama kobaca dhaqaalaha dalkan uu aada u hooseeyey iyadoo weliba kobacaasi uu ku tiirsan yahay qarashaadka ay bixiyaan dowladaha gobolada iyo tan federaalku xisbiga madaxweynaha koonfurta kuuriya yusung yul ayaa sheegay inay kasoo horjeedsan doonaan ama diidi doonaan mooshin markaasi xilka looga qaadayo madaxweynaha kadib markii uu isku dayey inuu soo rogo xaalad degdega habeenkii talaadada ahayd xisbiga dimuqraadiga ee mucaaradka oo isagoo aqlabiyadda baarlamaanka haysta ayaa u baahan uun sideed xubnood oo ka tirsan xisbiga xukunka haya si ay u taageeraan hindise lagu doonayo in markaasi madaxweynaha xilka looga qaado saadaasha hawada brito oo jimca waa roobab magaalada melbourne iyo soddon iyo afar sidna waa qayb ahaan daruuriya labaatan iyo sagaal halka australian dollar maanta waxaa lagu sarfayay lixdan iyo afar senti oo doolarka mareykanka ah